bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awoodda lay raalli ka noqdo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta kow iyo labaatanaad ayaa gaaray deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug si maleeshiyaadka argixisada al-shabaab looga xoreeyo deegaanadaasi wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqday inay markaasi tagaan goobaha waa goobaha mashquulka ah ama waxay uga digtay inay tagaan goobaha mashquulka ah si markaa looga taxadaro faafitaanka xanuunka corona virus safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa booqday isbitaalka yerdimeyle ee magaalada muqdisho kaasi oo ay ku jiraan bukaano kala duwan oo soomaaliyeed kulan looga hadlaya xasilinta amniga degmada buulaha burde ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay degmadaasi akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah caabuqa coronavirus oo si xawli ah ugu fidaya waddamada caalamka in badan oo ka mid ah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax axada taarikhduna waa shan iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta kow iyo labaatanaad ee ka howlgala galmudug ayaa gaaray deegaano dhowr oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug si halkaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab looga sifeeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi baashi cali xaashi wariyaha warbaahinta qaranka ayaa ka warramay ka imaanaya deegaano dhaxaa koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa kusoo warramaya in halkaas ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan talibka koob iyo labaatanaad ee ka howlgala deegaanada galmudug gobolada dhexe waxaana ujeedka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu yahay kaxoreynta maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab ee ku dhumaalasanaya koonfurta gobolka mudug ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa fariisano ciidan ka samaystay duleedka deegaanka dacadweyne ee koonfurta gobolka mudug waxaana halkaa kusoo dhaweeyey maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi waxayna ku ammaaneen qorshayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku doonayaan la dagaalanka maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyo sidii uga saari lahaayeen koonfurta gobolka mudug oo maleeshiyadu ay dhibaato badan ku hayaan socdaalkan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku gaareen koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya weli kama hadlin saraakiisha ciidanka xoogga gaar ahaan talibka koob iyo labaatanaad iyo deegaanada galmudug hase yeeshee waxay qayb ka tahay dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay ku doonayso kaxoreynta maleeshiyada argixisada al-shabaab deegaanada ku yaala koonfurta dalka hase yeeshee maamulka deegaanka bacadweyne oo farka teleefoonka soo hadlay xilli hore ee saakaya ayaa ii xaqiijiyey in halkaas shalay gelinkii dambe ay gaareen oo tubyo ka tirsan koob iyo labaatanaad xooga dalka soomaaliyeed ayna gelinka dambe ee maanta ay kulamo la qaadan doonaan saraakiisha xooga dalka soomaaliya beesha calxaashifeedii muqdisho hobi
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed uga digtay in ay tagaan goobaha mashquulka badan ee la isugu yimaado si looga taxadaro xanuunka halista ah ee adduunka kusii faafaya ee coronavirus si markaa uu ugu fido ama ugu galo dalka ama soo gaaro dib ayaan ugu soo laaban doonaa qodobkaasi safiirka dowladda turkiga u jooga soomaaliya ayaa booqday isbitaalka yerdimeyle ee magaalada muqdisho kaasi oo ay ku jiraan bukaano liibaan cabdi cadow ayaa faahfaahinaya booqashadan uu ku tegay safiirka dowladda turkiga u jooga soomaaliya mahmed yilmas isbitaalka takhasusiga ah ee yerdameyle ayaa waxaa ugu kuurgelayay habsami u socodka shaqada isbitaalka xilli baahi weyn loo qabay adeeg caafimaad oo tayo leh safiirka ay wehliyaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa isbitaalka ayaa qolqol u booqday waxyaha kala duwan ee isbitaalka oo ay ku jiraan dad bukaan ah agaasimaha qaybta caafimaadka isbitaalka yaardameeli cabdirashiid sheekh yuusuf ayaa warbixin guud ka siiyey safiirka iyo saraakiishii la socotay shaqada isbitaalka uu u hayo shacabka soomaaliyeed wuxuu leeyahay qaybaha ugu muhiimsan ee isbitaallada gaar ahaan qaybta haweenka qaybta caruurta qaybta neonatalka oo ilmaha dhashay aan qaangaar aan muxuu ahay dhammayska ahayn ama cudurka ku dhashay la dhigo oo la yidhaha n i c u wuxuu leeyahay i c u wuxuu leeyahay outpatient iyo qaybihii kala duwanaa oo jiifka sida qaybta qaliinka eh, qaybta eh, dadka waa cudurrada dadka waaweyn oo guud wuxuu leeyahay qaybta wadnaha eh, oo lagu baaro gaar ahaan cudurrada wadnaha gaar ahaan ilmaha dhashay eh, ee ku dhasha cudurrada wadnaha iyo cudurradooda eh, waxaa kale tadu leeyahay qaybta yani neurosurgery oo maaragtay dhaawacyada madna- wad- eh, maskaxda lagu dabiibo gaar ahaan ilmaha ku dhasha eh, madaxa oo weynaada ee u baahan in la geliyo v p shant qaybahaasoo dhan oo waddankeena aad loogu baahan yahay waxaa hirgelisay hay-adda samafalka ee yardimeeli organization
sidoo kale safiirka dowladda turkiga u jooga soomaaliya mahmed yilmas ayaa ku ammaanay maamulka isbitaalka yardameeli shaqada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed Öncelikle e, çok değerli yöneticilerine, e, Yardım Eli Derneğimize e, çok teşekkür ediyorum. E, Çünkü ben 2012 12 yılında e, Somali'ye gelmiştim. Bu hastane çok mütevazı şartlar altında faaliyetine başlamıştı. E, Şu anda görüyorum ki çok e, istisnai, çok exceptional imkanları e, Somali kardeşlerimize sunuyorlar.
runtii wuxuu yidhi maamulka isbitaalka yardimeli aadan ugu mahadcelinayaa labada kun iyo labaiyo tobankii ayaan soomaali eh, aan wax badan arkay buu yidhi caafimaadka ereyadiisa Yardım Eli Derneği ile hastanenin, dahası Somali hükümetinin yaptığı anlaşmada e, burada üretilen e, hizmetten elde edilen gelir yine hastanenin geliştirilmesi için e, harcanacak diye bir e, madde var.
Eh, wuxuu yidhi heshiiskii ay eh, markii isbitaalka la dhisayay ay galeen eh, dowladda soomaaliya iyo hay-adda yardimeli waxaa qodobadiisa ka mid ahaa in isbitaalka lagu wado oo lagu socodsiiyo eh, qarashaad yar oo dadka laga qaadaya eh, si isbitaalka uu u socdo shaqadiisana ay joogto u noqoto E, müşahede ediyoruz ki bu e, mütevazı gelirleri gayet iyi kullanmışlar. Her sene, her ay, e, her yıl diyelim yeni üniteler eklemişler.
liibaan abdicaddu warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu uga digtay in ay tagaan goobaha mashquulka badan ee la isugu yimaado si looga taxadiro faafitaanka xanuunka corona virus baayda muxidiin dhiblaawe ayaa ka warramaysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa uga digtay dadka inay ka taxadiraan caafimaadkooda islamarkaana ayna tegin goobaha la iskugu yimaado iyo shirarka maadaama dunida ay ka jirto khatar la xiriirta caabuqa coronavirus wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya fawsiye abikar nuur oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa hay-adaha dowladda ugu baaqday in shaqaalaha ay kala taliyaan inaysan u bixin safarada ay ku tegayaan wadamada uu ka jira caabuqa coronavirus waxaan dadka soomaaliyeed ka codsanayaa inay safarada aada u yareeyaan inay taxadaraan haddii qof xanuunsado uu iska shakiyo inuu takhtarka ugu dhow uu tago in nadaafadda lagu dadaalo in ilaahay la baryo waxaan waa cudur waa musiibo ilaahay inuu naga hayo laakiin safarkana la yareeyo caafimaadkiisa qofka uu ku dadaalo in aan shirar badan la tegin in meelo dadka ay ku badan yihiin oo- oo yacni ciriiriga ah layska dhowro tan iyo markii uu bilowday caabuqa coronavirus wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa wada dadaalo lagula talinayo dadka si loo hubiyo caafimaadkooda dadka imaanaya soomaaliya maayida muxiudiin dhiblaa warbaahinta qaranka muqdisho
kulan looga hadlaya xasilinta amniga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay degmadaasi iyadoo ay ka qayb galeen waxgaradka iyo qaybaha bulshadu sakiriya cali raage ayaa warbixintaa ka soo diray buulaburde kulankani looga hadlaya xaaladda amni ee degmada buuloburda ayaa waxaa goobjoog ka ah maamulka degmada saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa amisom iyo odayaasha dhaqanka waxaana kulankani soo qabanqaabiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale isagoona sheegay in uu soo booqday xafiisyada degmada balse uusan ka jirin wax maamul ah waxaana uu sheegay in ugu horeyntii la dhiso maamulka sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada ayuu wuxuu ka codsaday inay gogol dib heshiisiineed ay dhigaan midmadowga jira dadka tabanayana ay xaliyaan
in la helo xasilooni magaalo degan oo nabad ah oo xasiloon oo khalkhal uusan ka jirin in la helo si taa loo helo waxaa loo baahan yahay ee, adayg iyo go'aamo adag in la qaato ibni aadankana qofba waxbuu ka shaqeeyaa qof bakhaaruu gadaa qof beeruu falaa qof diyaaradoo wadaa qof baawaroo wadaa qof waddanku difaaca qof baa shaqou leh aniga shaqadeeda waxay tahay dadka inaan dhaqo oo aan gaarsiiyo meel wanaagsan meeshay joogaan meel ka wanaagsan inaan gaarsiiyo waxaana igu socda taariikh waay rikoora igu socda oo berita noqon kara mid cad ama mid madow ilahi waxaan ka baryaa inuu noqdo taarikh cad inay noqoto anuu taas ka duulaayana waxaan rabaa inaan dhaqaaqno oo aan u dhaqaaqno dhabbihii wanaagsanaa ee horumarka meeshaan waxay ka jira waa isla ognahay wixii dhacay cid loo sheegaha ma jirto maamul ka shaqeeha ma jiro meel aan maamul ka shaqayna wax horumaroo ka soconaa ma jiraan waxaan rabnaa in la hadlo ciddii wax sheeganaysana si dimuqraadiyad ah walaalnimo ah deganaansho ah xasilooni ah inay ku gaarto meeshii u socotay iyadoo ay taqeen annagu ma naqan ciddii taqaan meesha u socoto iyo wax ka maqan iyadaa laga rabaa inay sheegto iyadaana laga rabaa inay meeshay u socoto si nabadgelyo ah hadafkeeda ay ku gaarto waxay tihin odayaasha dhaqanka ee degmada buulo burte waxaan rabnaa mashruucaas waa mashruuc siyaasadeed waa mashruuc maxaan ku rahdaa gobol in xafiisyadii dowladda oo loogu adeegayay la furo servicekii la sameeyo oo ugu horreeya guddoomiyihii degmada marka aan furno waxaan ku xiji doonnaa oo aad hogaami doontaan gogol dib heshiisiineed ilaah hadduu yidhaahdo koob iyo tobankiina nin ayaa la rabaa inaad mashruucaas la wareegtaan oo degmadii aad heshiisiisaan oo dowladdii aad la shaqaysaan muddo yaroo gaabanna inaan ku soo afjarno in la gaaro qof elected ah oo la doortay oo raalle iska wada tihiin degmadan inuu xukumo askari cali raage barnaamijka saaka iyo dunida
waa hagaag maxkamadda ciidamada qalabka sidaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa ayaa xukun dil toogashaha husaaka ku riday dable ka tirsanaa xoogga dalka soomaaliyeed dable xoogga dalka cabdiraxmaan cabdulle hilowleh ayaa loo haysay dilka allah u naxariiste marxuum xuseen axmed cabdulleh iyo dhaawac yaasiin geedo xuseen kadib markii ay ka biyo diideen labadaasi muwaadin in uu ku fasho beer ay lahaayeen waa beer uu lahaa eedeysanaha oo ku taalla magaalada buulamureer soddon iyo kowdii oktoobar sanadkii tegey taliska ciidanka gaar ahaana ururka lixaad ayaa ku wareejiyey eedeysanaha saddexdii nofembar labada kun iyo sagaal iyo tobankii maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiskeeda xeraalinta xeraalinta ayaana waxa ay sheegtay in ay mid mid markaa u dhageysatay maragfurka markhaatiyaashii halkaa ku sugnaa oo uu ka mid yahay dhibanaha dhaawacu soo gaaray ee yaasiin saaka ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay go-aamisay in dable xoogga dalka cabdiraxmaan cabdulle hilowleh lagu xukumo dil toogasho ah oo ah qisaasa marxuum xuseen axmed cabdulle sida uu dhinacyada markaasi uga hor dhawaaqay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida faahfaahintaa dib ayaad kala socon doontaan dhegeystayaal buu ka hadlaya khatarta daroogada ayaa lagu soo bandhigay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan waxaa faahfaahinta warka halkaa ka soo diray axmed maxamed axmed waxaa magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan lagu soo bandhigay buug lagu magacdaray daroogada cagaaran buuggan ayaa waxaa qoray maxamed xaaji maxamuud qudhac kaasoo ah wiil dhallinyaro ah oo wax ka barta dalka suudaan waxaana uu kaga hadlay dhibaatada qaadka uu ku hayo geyiga soomaaliyeed waxaana madashii buugga lagu soo bandhigayey goobjoog ka ahaa madaxa waxbarashada ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan madaxda ardayda iyo jaaliyadda waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay qoraaga buugga daroogada cagaaran maxamed xaaji qudhac isagoo ka warbixiyey waxyaalihii ku dhaliyey inuu buuggan qoro iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay buuggan
horta sababahay u kalifay buuggan markaan arkay horta sida ummadda soomaaliyeed aysan xog badan uga haynin qaadka iyo dhibaatooyinkiisa waxay igu darneyd markii mid nin magaranaysa aqoon-yahan uu igu yidhi qaadku dhibaatada ma laho waaba iska khudaare wax dhibaataa oo ku jirtaay ma wadahaba
sheekh mustafe oo ka hadlayey muxaadaro uu runtii kaga hadlayo qaadka iyo dhibaatooyinkiisa ayuu wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi waa mushkilad buu yidhi inay ummadda soomaaliyeed ay tahay yani ummadda ay ugu saameynta badan tahay dhibaatada ugu badan ee qaadku u geysto isla markaana ay tahay ummadda ugu waxyaalaha maaragtay xogta ay ka hayaan ay aadka u yartahay awooddaydu ay tahay waxa ii soo baxday bal inaan qalinkayga wax kaga bedeli karo dhammaan aan ku gaadhsiin karo bal dadka soomaaliyeed ee ay uu qaadku aafeeyey dhanka kale kasoo qaybgalayaashii madasha ayaa iyaguna si isku mid ah uga wada hadlay dhibaatada uu leeyahay qaadku iyo sidii loogu baahan yahay in loogu istaago sidii dalka looga joojin lahaa kitaabkan inagu hadda u malayn maayo jalsadan inay fadhiyaan muqayiliin digniin la siinayo adiga dowrka marka inaad akhriso ay kuu fadhidaan maxay tahay warda ma aha aayadoo si kastaad u akhrisid inaad akhrisay ajar ka heli maysid laakiin muhiimaddu waxaa weeye kitaabkani risaaluu xambaarsan yahay risaaladaa ma qaadi kartaa waxa ugu weyn oo meesha yaalla waa saas inaad intaad akhriso meesha kaga kacdid waxaa ka muhiimsan kitaabkan intaad akhridid nin kastaa magaaluu ka yimi gobol buu ka yimi tuuruu tegi doonaa awood ma u leedahay inaad hadday ugu yaraato wacyigelin ka samayn karto
caawa markii la isoo gaarsiiyey habeen dhaweyd ciwaanka buugga aadan ugu farxay maxaa yeelay meelaha ugu badan ee dhibka naga haysto ayay ka mid tahay suntan cagaaran joojinteeduna ismalihii maalin iyo habeenay hadda ku dhammaan doontaa oo waxay qaadanaysaa muddo inay istaagto maxaa yeelay dadka aqoon-yahanka ah waxaa ilaahay mahadiis horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicmo kastoo ilaahay dadkiisa uu siiyo waa inay horta ka shukriyaan inta wax barata ee qalin iyo buug qaada nisbada qaadka ka cunta ama sigaarka ka cabta markaan fiiriyey way yar tahay
ugu horeyn waxaan rabaa amaani bogaadin inau diro qoraaga buugga daroogada cagaaran maxamed xaaji maxamuud qudhac aqoon-yahanku waa midka jawaab u heli kara bulshada mashaakisha iyo dhibaatada haysata islamarkaana xalka keeni kara maxamed xaaji maxamuud waxa uu tusaale u yahay nooca iyo qaabka ay tahay inaan nugu falgalno dhibaatooyinka heesta bulshadeenna ka madal aqoon wadaag ahaana aad baan uga faraxsanaha inaanu helno aqoon-yahan maskax iyo maalgeliyey inuu buuq qoro sidoo kale waxaan maaragtay xal ka maarata wax dhibaato hadduu leeyahay horta xalkiis ma fududa siduu inoola dhex galay waxaa ku qoran buugga lacag badan badan badan baa gashay waxaan qabaa waxaa ka badan oo ina ka galay inta ilig ayna kaga maqan abwaanada ayaa iyana habsugaameed ku cabiray mushkiladaha iyo dhibaatada uu bulshada u leeyahay qaadku
boqolaal qorshoo wada qabiya ah qadow adigale qoryo raamsa quudkana yaree qadow adigale qoystumaya qayliyo huruuf qadow adigale tala qaawan dumar wada qariban qadow adigale jiko qaasha nadarkoo qayiran qadow adigale qalbi guban sigaar lagu qanciyo qadow adigale hurdo qarow ah soo jeed qamqama qadow adigale iska qaado qaantana ha bixin qadow adigale la dagaalanka qaadku waa arrin xil ka saaran yahay qof kasta oo soomaali ah siiba madaxda siyaasadda culimada diinta aqoon-yahanada iyo qof kasta oo waxgarada si bulshada looga hor istaago dhibaatada ay dhex muquuranayaan soomaaliyana waa wadamada ugu saameynta badan yahay qaadku iyadoo sanad kasta rubuc bilyan lacag ah ay ku baxdo qaadka dabadda kaga yimaada dalka axmed maxamed axmed axmed british warbaahinta qaranka khartuum suudaan
bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ayaa ka welwel qaba caabuqa corona virus oo soo gaaray dalkaasi kenya warbixintan waxaa soo diray cumar cabdi xasan cumar caaqil cabsi iyo welwel xooggan ayaa la soo darsay soomaalida ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi kadib markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday in dalkeeda uu soo gaaray caabuqa koronafirus qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo aynu mikrofoon kala dhex marnay ayaa sharaxaya saameynta uu ku yeeshay caabuqa koronafirus magacaygu waa daawud xasan maxamuud oo ku magac dheer wabar waxaan ku noolay xaafadda islii magaalada nairobi dalka kenya haddii aan aragtidayda ka dhibto kuwa aadan xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus run ahaantii waa xanuun aad iyo aad adduunka u saameeyey cadadda tirada dadka u dilay hadda waxaa lagu qiyaasayaa shan kun oo qof dad fara badan oo caan ahna wuu ku dhacay waxaan rajaynayaa in aan ilaahay ka baryayna inuu ilaahay naga najeeyo oo gees naga mariyo dadkana taxadarkooda ay lahaadaan maadaama xanuunkaasi uu ku faafayo si aad u fudud oo dadka uu saameyn karo iyagoo micnaha xitaa salaanta ay salaamayaan ama neefsashada ay isku neefsanayaan ay ku kala qaadi karaan marka walaahi waa arrin shakigeeda la waaye markaad aragto qof agtaada ku qufacaya ama iska indhisaaya dadka badanaa qaar baa way fiirinayaan sidaa sidaa ma ahayn markii hore hadda waxaad arkaysaa qofka markuu qufaco ama uu hindhiso in laga durkaayo ama gees looga leexanayo mana waa cabsi hadda micnaha soo korodhay oo dadka soo food saartay markii hore may jirin marka saasaa jirta hadda xaafadda islii waxyaalo badan oo aan hore uga jirin baan ku arkaa maxamed faarax alda maxamed faarax ka waran ee coronavirus iyo sida islii nairobi looga dareemayo mislii aad iyo aad dadku way iska waa iska cabsanayaan waa iska taxa- taxadar unba loo xirtay baalkan marka dhib ma jiro shalay waxaa weli weli wax maana arag shalay waxaa la sheegay in magaalada nairobi ee, ama dalka kenya uu soo gaaray cudurkan Ee, ka waran marka saameynta soomaalida gaar ahaan islii ku nool saameyn noocee ayuu ku yeeshay maba aaminsana soomaali kumaba dhacay aaminsan yihin adiga hadda waxaa soo xirtay bahalkii afka lagu xiranayo oo taxadarka muujinayo baabuurtan siigadeedaan ka xirtay aniga baabuurtan siigadeeda maarat aan ka xirtay Ee, cudur aanu maarag cabsi waxaa jirto cabsi waxaa jirta haa dadka ay ka cabsanayaan cudurkaas qof agtaa uu joogo marka qufacoo kala mahindhis waa ka dur- waa ka cararaysa waa ka durkaysa aya mahadsantahay waxaan ku bilaaba magacayda saddexan hilowle cabdulaahi faarax cudurkan hadda la sheegaya adduunka qabsaday waa cudur xun oo xag alle ka imaaday saasay tahay soomaalida hadda ama muslimiinta oo nin waliba inuu inuu dhahaa ma sida gaalada ay u dhaqmayso dhaqankooda wax baan xiran wax baan u carray ama daaweyn raadsanay ma daawo waa tii allah xag allah aan u cararno ilaahay aan aaminno masaajid aan gallo tala saar allah iskala tala daawona waa tii rab taasum baan aniga ahan magacayga waa bashiir deegaan reer slii baan ahay dhinacaanoo la garanaya baan ahay coronavirusna cudur aan aaminsanaba ma ahaba nin islaama oo weysaysanaya shantii waqti tukanaya ma ku dhacayo la waa weysaysanaysaa sankii baad biyo ku shubaysaa wejigii baad meedhaysaa indhihii baad meedhaysaa adigu wax gaalo cudur gaalo lagu ibtilaynayo u egyahay mafaat ilaahaan caafimaadka iskale soomaali weyn allah naga qabto inta soomaaliya islaamana allah ka qabto kolley waan arkaya dadkii oo sanka xidxidan geedkay san ku xidhanayaana jaina laga keenay waka kaas inay ka qaadaan u badi caabuqa coronavirus ayaa dad fara badan ugu geeriyooday meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah halka kuwa kalena la karantiilay waxaana magaalada nairobi xarunta waddanka kenya ay ka mid tahay goobaha la sheegay in shalay uu soo gaaray cudurkan halista ah ee coronavirus cumar caaqil nairobi
iyadoo ay soo hagaagayso xaaladda amniga gobolka banaadir islamarkaana ay sii kordhayaan goobaha dalxiiska loo aado ee gobolka banaadir laga hirgeliyey ayaa warbixin arrintaa ku saabsan waxaa noo diyaariyey cabdulqaadir yuusuf irshaad
dalxiiska oo ka mid a waxyaabaha uu dalkeennu caanka ku ahaa berisamaadkii oo ay daqli badan ka soo geli jireen dalkeenna ayaad hadda moodaa inuu dib u soo laabanayo waxaana keenay hannaanka nabadgelyo ee ka tisqaaday dalkeenna taasi oo horseeday in xitaa dadka qurbo joogta iyo ajaanibtu ay ku dhiiradaan in dalxiis iyo damaashaad ay u yimaadaan dalkeenna iyagu oo booqanaya xeebaha iyo goobaha dalxiis ee tamashlaynta iyo raaxada ku wacan ee ku yaalla magaalada muqdisho toddobaadka dhammaadkiisa oo ku astaysan maalinka jimcaha oo bulshadu ay ka nastaan shaqo maalmeedkooda caadiga ah ayaa waxaa qoysaska iyo dhallinyaradu ay wakhti ku qaataan goobaha dalxiis iyaga oo ku madadaala suugaan kuna dhaashada agabyada ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka ee uu caanka ku yahay dalkeenna degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxaa muddooyinka ku soo badanayay dalxiisayaal ka imanaya gobollada kala duwan ee dalkeenna iyo gobolka banaadir waana astaan muujinaysa dib u soo kabashada dalxiiska ee gobolka banaadir inkastoo da ahaan ay degmadii ugu dambaysa tahay ee gobolka banaadir haddana waxa ay ka muuqataa masraxyada degmooyinka gobolka banaadir waxaana ay horseed u tahay dhaqanka iyo diinta iyadoo kaalin ka gashay bandhigga dalxiiska iyo safarka ee muqdisho oo maamulka degmadaasi uu guddoonsaday shahaado sharaf ay ku mutaysteen doorkii ay ku lahaayeen bandhigga dalxiiska ee safarka maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir isaga oo ka duulaya in dadka soomaaliyeed uu siiyo fursado dalxiis oo ay ku yimaadaan degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa uu muddooyinkan labalaabay dadaalada uu ku dhiirigelinayo dalxiisayaasha soo booqanaya gudaha degmada kaxda iyada oo la geeyo beerta dalxiiska ee degmada kaxda halkaasi oo ku wacan dalxiiska iyo tamashlaynta waxaa sidoo kale dadka loo soo bandhigaa agabyo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka ee dalkeenna iyadoo dalxiisayaasha loo soo bandhigo agabyada ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka waxaana halkaasi jooga hooyooyin soomaaliyeed oo iyagu ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka ee dalkeenna waayo aragnimo badanna u leh oo u sharaxa dhallinyarada agabyada dhaqan ee halkaasi la keeno si loogu dhiirigeliyo dhaqankooda baadiyaha laga keenaayoo maadba la dhahayoo buuraha laga soo guraayoo dooga markuu roobku doo dhul ka baxaanoo buuraha laga soo guraayo dhul carafay ka baxayaanoo waa geedo cusboon
oo la xidhiidha hidaha iyo dhaqanka ee dalkooda
runaantii anigu waxaan halkan arkay waxaan digirta oo maaragtay cuno soomaaliya iyo meelaha loo dalxiistegi karo waa xarunta degmada kaxda ee gobolka banaadir waa maalin ka duwan maalmihii hore waana dhammaadka isbuuca toddobaadka oo dhallinyaradu halkan ay isugu yimaadaan si ay u muujiyaan dhaqankooda iyo hiddahooda halkan waxaa dhallinyaradu ay ku soo bandhigayaan waxyaabaha astaan u ah dhaqankooda si ay u muujiyaan oo ay kula tartamaan caalamka intiisa kale waxaana jimco walba halkan isugu yimaada dhallinyaro ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo hooyooyin ay ku suntan yihiin astaamaha dhaqanka ee dalkeenna cabduqaadir yuusuf irshaad
halkaa warkaa kala socoteen dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda caabuqa corona virus ayaa si xawliga ah ugu sii fidaya qaar badan oo ka mid a dalalka caalamka dalalka sbain iyo faransiiska ayaa ku dhawaaqay in ay meel marinayaan xayiraado cusub oo lagu doonayo in la saaro dadka ku nool dalalkooda si loo xakameeyo faafitaanka caabuqa coronavirus kaasi oo halis weyn ku noqday caalamka ujeedka ugu weyn ee waddamadaasi ay ugu dhawaaqeen xayiraadan ayaa waxa ay tahay in dadka in badqabka dadka la ilaaliyo si loo yareeyo faafitaanka cabuuqa coronavirus oo kusii fidaya haatan waddamo badan oo yurub ka tirsan waddamada ilaa iyo haatan uu ku faafay caabuqa coronavirus ayaa waxaa ka mid ah dalalka maraykanka waa dalka maraykanka kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan halka qaarkoodna ay haatan ku jiraan karantiil si dad kale ay marka looga ilaaliyo madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump oo ah hogaamiyaha dalkaasi ayaa laga baaray caabuqa coronavirus waxaana la sugayaa natiijada ka soo baxda baaritaanka lagu sameeyey dalalka talyaaniga iyo sidoo kale dalal badan oo caalamka ka tirsan ayaa sidaa oo kale uu dhibaato weyn ku hayaa caabuqa coronavirus dalkii ugu dambeeyey ee kiiskan laga helay ayaa noqday dalka kenya ee aanu dariska nahay waxaana ay dowladda waddankaasi ku dhawaaqday inay hayso kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa coronavirus oo soo gaaray dalkeeda waa hagaag dhegeystayaal warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay cidduu seegay waxaad dib uga heli kartaa radio muqdisho dot net iyo barta facebooka ee radio muqdisho